soomaaliya ayaa waxaa haatan ka jira abaaro laayay dad iyo dunyo oo dhaliyey barakac xoog leh abaaraha oo ka dhashay roob la-aan ayaa kuwa soo noqnoqda ah waxaana ay aad ugu fideen gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan soomaaliya ayaa waxaa eebe uu ku manaystay badda ugu dheer afrika oo ay ka buuxaan kheyraad dihan haddaba maxaa dadka indho iyo ka xiray afba inay quutaan kheyraadkaasi badda ku jira warbixintan waxaa ku eegeynaa wariyaha v o eda nuur xasan nuur ayaa ku eegaya arrintaasi
khayraadka kala duwan ee ku jira badweynta indiya iyo badda cas ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin kalluunka noocyadiisa kala duwan argoosatada yaxaaska humburada iyo kuwo kale oo badan ayay khubaradu ku sheegaan in dadka soomaalida aysan si wanaagsan uga faa'iidaysan soomaaliya ayaa leh xeebta ugu dheer afrika waxaana dadka yaqaana cilmiga badda ay sheegaan in xilligan guga uu ka mid yahay waqtiyada ugu badan ee uu kalluunku tarmo brofesor axmed warfa oo muddo ka badan afartan sano dhigayay maadada bayolojiga sidoo kalena darsa arrimaha deegaanka iminkana degan dalkan maraykanka ayaa sharaxaya kalluunka ku nool biyaha soomaaliya kalluunka hadda maasha allah maasha allah kalluunkaad arkayso tuuna fishi dhulkaas la leeyahay waxa uu wuxuu kasoo kasoo shiraacdaa muxuu ah ilaa koonfur africa soomaaliya u ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa qandaliya xaabiya dhulkaasuu ku dhalaa maaragtay marka soomaaliya badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulilah soomaaliya khayraada alla isugu geey maaragtay marka in badda loo jeesto waaba waaba tala fiican maarata taariikh ahaan dadka u shaqada taga badaha soomaaliya ayaa yaraa sida ay sheegaan dadka wax ka qora kalluumaysiga soomaaliya dhinaca badda cas kalluumaysatada ku nool magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa degan magaalada boosaaso ayaa ka cabanaya hoos u dhac xoog leh oo ku yimid kalluunka sida uu v o edu u sheegay muuse jaamac oo ka mid ah kalluumaysatada gobolka bari kalluunka badda badda cas ama gacanka cadmeed oo magaalada boosaaso ay ku taal maalin bu maalin bu ah laakiin marxalada maanta aynu joogno kalluunku aada buu u yaryahay hadduu yaraadana waxawaaya sicirkiisa kor u kacay waana wakti loo baahnaa in laga faa'iidaysto maadaama abaar adaygii ay dalka ka jidho dadkiina xoolihii ay ka dhammaadeen boqolkii siddeetan xoolihii way la-deen marka nasiib daro kalluunkii wax soo saarkiisa hadda hoos u dhac weyn baa ku dhacay maxaa dhacay dee ku noqday badeecad aan cid ligi aanay jirin oo ilaashanaysaa cid walbana usoo boob tagtay inay dhacdo ama boobto soomaalida ayaa ka faani jirtay cunista malayga ama kalluunka hase yeeshee sannadihii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay dadka cuna kalluunka sida uu sheegayo muuse jaamac oo ka mid ah dadka ka ganacsada malayga maasha allah maasha allah ma la koobi karo yacni waxaan isleeyahay percentageka haddii la qiimeeyo waagii hore waxaa dhici jirtay qofka soomaaliga average marka la sameeyo inuu cuni jiray bishii ama hal kiilo ama nus kiilo laakiin maanta waxaa la qiimeyn karaa ugu yaraan ama sideed ama sagaal ama toddoba kiilo inuu cuno qofka averageka caadiga oo soomaaliga kalluunka waxaan ka hadlaya dadka madaniyiinta oo magaalooyinka degan reer miyigu saa uma isticmaalaan kalluunka inkasta oo ay soo badanayaan dadka cuna kalluunka haddana waxaa weli jira malaayiin soomaali ah oo aanan cunin malayga ama aanan uga faa'iidaysan sida loogu talagalay haddaba maxay tahay sababta waxaa arrintaasi sharaxaya mustafa cabdulaahi fayruus oo ka tirsan machadka daraasaadka soomaaliya ee raacsan jaamacadda muqdisho ee dalka soomaaliya faa'iidaysi badan ma dhaco ama ha noqdo dalka gudihiisa sidii looga faa'iidaysan lahaa oo cunto ahaan loogu isticmaali lahaa ama sidii dibadda loogu dhoofin lahaa waxyaabaha ka maqan ama ku yar faa'iidaysiga yareeye waxaa ka mid a taalayaasha u baahnaa waa yaryihiin qalabkii iyo farsamadii looga ba loo baahnaa si kalluumaysi tayale loo sameeyo waa dhiman yihiin qabowjiyayaal lagu kaydiyo kalluunka marka lasoo dabo ama lasoo kalluumaysto waxaa ka maqan xarumo lagu gaarsiiyo dadka oo magaalooyinka loo sameeyo ilan kalluunkii badda laga soo dabaa waa in dadkii magaalooyinkii xarumo ay ka iibsan karaan la sameeyaa mana aha sidii xoolihii baadihii meel walba isku jooga lagu qalaayo waa kalluun la keenayo in meeshii lagu ilaaliyo lagu xifdiyo lagu kaydiyo u baahan yahay waxaa ka maqan dalka warshado lagu warshadeeyo si kalluunkii lasoo saaray muddo dheer loo adeegsan karo meel fogna loo iibgeyn karo dhakhaatiirta ayaa aada u ammaanay cunista kalluunka haddaba faa'iidooyin nuucee ah ayaa laga helaa hilibka malayga iyo saliiddiisaba waa kan doctor axmed rooble oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka kalluunka faa-iidooyin badan ayuu leeyahay waa mambac fiican oo brotiinka laga heli karo brotiinkan waxaa loogu baahan yahay maaragta waxaan u isticmaalnaa dhismaha jirka ayaa u baahan midda labaad waa waxaad ka helaysaa hadda aada la ogaaday fish oil saliidda malayga inay faa'iido badan leedahay jirka u leedahay maskaxda caafimaadkeeda inay aada ugu fiican tahay maaragta baaritaanada qaar xataa waxay yidhahdaan in wadna xanuunka ay u fiican tahay wadna xanuunka inay ka hortegayso khubarada ku takhasusay arrimaha badaha iyo kalluunka ayaa soo jeedinaya in haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto kalluunka ku jira biyaha soomaaliya uu yareyn karo abaaraha xun ee hadda ka jira dalka ama faqriga ka jira soomaaliya soomaaliya ayaa leh laba bad oo kale ah badweynta indiya iyo badda cas waxaana marka la isku daro uu dhirirkoodu gaarayaa in ka badan saddex kun oo kilomitir oo isku weer ah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur nuur bukaari oo warbixintan inooga diyaariyey kheyraadka badda soomaaliya